wallahi horta mar kasta oo dad soomaaliya oo madaxa ay isku yimaadaan oo issues taagan laga hadlaayo ani waxaan u arkaa inay wax fiican tahay oo ay dhaanto in de markaa cid kale intay isugu yeerto ay leedahay bal isu imaada oo saas wada hadla marka xoogaa horumara oo waayadan dambena runtii way jirtay dabcan ayaysan dhammaanin hadda qolyihii oo maamul goboleedyada laakiin xataa intii markii wada joogtay aan muddo dhan kala maqnayd oo de runtiina xogtoodu ilaa had banaanka iska taalay issues waaweyn aana hor yaalla marka waxaa islaa inay isku yimaadaan itself waa wax fiican waayo marka ajendayaasha laga hadlayo waxaa ugu waaweyn baa la yidhi inkastoo aysan ku koobnayn arrimaha amniga iyo dastuurka ma yihiin ajendayaashii saxda ahaa ee laga hadlaa xilligan ani kolley waxaan u arkaa hadda markii waxay rabaan ayaga way sheegi karaan oo de way kusoo qoran karaan lakin waxa laga filaayo oo miiska yaalla oo dadka soomaaliyeed ay maanta kolley go-aankeeda ka rabaan waa arrintan doorashooyinka maamul goboleedyada taasaa arrin taagan ah waktigoodii intooda badan waaba lasoo dhaafay waxaa la siiyey maaragtay extention time baa la siiyey waktigii la siiyana oo ma eka hadda doorashada noocii la rabay inay ku dhacdo inay ku dhacayso marka waxaan isleeyahay midka ugu muhiimsan ajendayaasha waa midkaas waa dhici kartaa kuwo kale inay soo raacaan haddii aynu xasuusino dhegeystayaasha kulankii sanadkii hore ay yeesheen madaxda federaalka ee maamul goboleedyadu waxay ku heshiiyeen doorashooyin qof iyo codah in laga qabto maamul goboleedyada ay ku bilowdaan doorashooyin heer degaan ah bishan juun oo hadda bisha dambe ah bisha novemberna ay qabsoomaan doorashooyinka baarlamaanka heer gobol iyo madaxda maamul goboleedyada marka arrintaasi qorshahaas may ku socon karaan ma dhici karaan doorashooyinkaasi markaad fiirso xaaladkolleyde hadda juun waxa uu naga xiga waa maalmo doorashooyin oo oo loo kala oo maaragtay degmooyinka ahna hadda dee infrastructureki ay ku dhici lahaayeen maba la suubin waxaanay waxay u baahan yihiin shaqo badan shaqadaasna hadda iima muuqato aniga marka haddii doorashooyinka degmooyinka iyo kuwii loo kala kaaraa aysan dhicinna afar shanta biloo soo socota kuwii maamulada gobolada sida ku dhacayaan ayagana waa waa waa ila adag tahay marka waa markii horena waxaa la sameeyey wakti aanan suuragal ahayn in waxaasoo dhan lagu sameeyo haddana de tii unbaa ka daba timid marka waxaa lagu qasban yahay in go-aankaa dib loogu noqdo oo wixii markaa shaqaynaya go-aan laga gaadho marka waxaan isleeyahay aniga arrintaasi hadda suurtagal ma aha de wixii shaqayn karaa asoo dhici kara marka arrimaha dastuurka horay way ugu heshiiyeen in maxaan ku idhaahdaa lagu socdo dibu habeynta iyo dib u eegista dastuurka inkastoo shirarkii hore ay ka maqnayd puntland markii afarta cutub wax laga bedelina dabcan puntland waxay sheegtay aqoonsigii inay la laabatay arrimahaas iyo taagtaagnaantaas sidee lagu xallin karaa wallahi horta de arrimahan dastuurka hadda wax ka bedelkiisa la xiriira afartan maamul oo hadda madaxdooda ay la joogto iyo dowladdu ku heshiis bay ahaayeen ayaga oo ayagaaba siiyey dowladda maaragtay ogolaashahaas marka qoladaani waxbaan ka qabnaa arrintaas hadda ma u malaynayo inay dhihi doonaan waxa wax badanna maba laba bedelinba intii lagula heshiiyey ayuunbaa hadda alayiri waa waa la waday marka horta qoladan aslan hadda joogto afarta ah i think dood ma haystaan xoog leh inay dastuurka ama waxyaalo kale intay ka hor yimaadaan midda ah puntland puntland waa maamul oo maamulada dalka ka mida oo weliba kuwa waaweyn ka mida mana laga maarmo qof hadda laga maarmana soomaaliya siyaasadeeda maba ku jiraba waxa ay gocanayaan dabcan in lagala hadlo oo lagala niqaasho oo go-aan lagala gaaro oo akhirka kulley uun sijiidkaas waxbaa ka imaan doona ayaysa hori doonen marka i hope inay dowladdu saa haddaba kuwaan isugu keentay ayadan u raadin doonto saasaan rajeynaya waayahay dhinaca amniga su-aasha ugu dambeysa haddii aan ka dhigo dagaaladii al-shabaab dib ma loo bilaabi karaa su-aasha ugu weyni waa taas haddii loo bilaabo dowladda iyo maamul goboleedyadu ma u diyaarsan yihiin
wallaahi arrintaa xogteeda anugu mahayo dee meesha culays fara badanaa dabcan ka soo noqday intaa wixii ka dambeeyana dowladdu ama xog ama maaragtay wax weyn oo ay soo bandhigtay maana arkin annagana de wixii xogta publica un baan go-aan ku gaari karnaa marka waa la samayn karaa lama samayn karo midna kuma dhihi karo laakiin dowladdu iyadaa dee xogteedana og dhaqaalaheedana og farsamadeeda iyo ciidankeedana og hadday u aragto maybe inay saa samayn karto laakiin runta marka loo hadlo wax arrintaa la xiriira oo ka dambeeyey markii hore de waa tii al-shabaabka la riixay dibna markii dambe in badan gobolada looga baxbaxay marka ishugaas waxaan anigu u fahamsanaa inay dowladdu u samaynayso dib u habayn ciidamadii iyo wax noocaas oo kalea ma la soo dhameeyey ma awoodaan inay sameeyaan xog aan ku gaaro go-aankaas mahayo hadda